waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
tan iyo markii guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi uu soo saaray baaqa ku aadan in madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya kuwa maamul goboleedyada dalka iyo saamileyda siyaasadda ay isugu yimaadaan shir deg deg ah oo looga wada tashanayo arrimaha doorashada la filayo in dalkay ka qabsoonto ayaa waxaa soo kordhaya maamulada iyo siyaasiyiinta iyagu si aada u soo dhoweeyey baaqaasi maamul goboleedka puntland jubbaland hirshabeelle iyo siyaasiyiin ay ka mid yihiin madasha xisbiyada qaran ayaa sheegay in ay si aada usoo dhoweynayaan baaqa ka soo yaray aqalka sare oo ay ku tilmaameen mid dhaxalgal ah oo wakhtigiisa kusoo aaday maadaama uu gabaabsi yahay wakhtiga u haray jiritaanka dowladda federaalk ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayna waajib tahay in la isla meel dhigo in xilliga loo qorsheeyey ay ku dhacdo doorashada iyo nooca doorasho ee dalka ka qabsoomi doonta maamul goboleedka puntland ayaa ugu horeeyey maamulada sida weyn usoo dhoweeyey hadalkaasi guddoomiyaha aqalka sare iyagoo soo saaray war-saxaafadeed arrintaasi ku aadan war-saxaafadeedka puntland ayaa lagu sheegay in shirkaasi in la qabto ay tahay ugu dambeyn labaatanka bishan islamarkaana aanay iyagu ka qaybgeli doonin haddii shirkaasi laga dhigo wixii ka dambeeya toddobiy labaatanka bishan oo loo ballansan yahay in baarlamaanku warbixin uu ka dhagaysto guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya aanay weli ka soo jawaabin sida la yidhi gogashii puntland ay fidisay kadib shirkii wadatashiga ee puntland ee ka dhacay bishii maaj ee sanadkan magaalada garoowe ee xarunta maamulkaasi puntland welina gogashaasi ay sideeda u taallo dhanka jubbaland guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan oo shir jilaayeed ku qabtay magaalada kismaayo ayaa waxa uu sheegay in wadahadal iyo wadatashi looga gudbi karo sida uu yidhi marxaladda uu hadduu dalku marayo guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland ayaa waxa uu tilmaamay in ay laga maarmaan tahay in madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyadu ay isugu yimaadaan shir wadatashi oo looga hadlayo arrimo fara badan oo ay ugu muhiimsan tahay doorashada isagoona bogaadiyey baaqii guddoonka aqalka sare uu ka soo saaray arrintaasi anoo ku hadlaaya magaca baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland iyo shacabka ee baarlamaanka soo wakiishay waxaan si buuxdo u taageeraynaa baaqi ka soo baxay guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi iyo beesha caalamka iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah in la wada hadlo oo wax laisku og yahay oo caalamka og yahay oo ay dowlad goboleedyadu og yihiin aqalka sarena iyo baarlamaanka federaalkaba iyagana waxaan ugu baaqayaa ummadda ay matelaan ee ay wakiiladu u yihiin in ay qadariyaan oo ay mustaqbalkooda ku ciyaarin ayagana waan ugu baaqayaa marka waxaan aad iyo aad u soo dhowaynaynaa baaqi ahaa in la wada hadlo oo guddoomiyaha aqalka sare maadaama ay aqalka sare wakiilla ka yihiin maamul goboleedyada waxaan ku ayidaynaa annagoo ka hadlaya afka golaha wakiilada ee dowlad goboleedka jubbaland guddoomiyaha baarlamaanka jubbaland ayaa waxa uu sidoo kale xusay inay muhiim tahay in go-aan wadajira laga gaaro mustaqbalka dalka iyo arrinta doorashada xitaa haddii laysku raaco in ay noqoto doorasho qof iyo cod aad iyo aad baan u ayidsannahay waxaan ayidsannahay in la wada hadlo oo wax laisku og yahay wax lagu dhisto haddii ay suuragelayso doorasho cod iyo hal qof ah waan soo dhowaynaynaa laakiin nooma muuqato wax laisku afgartay in lagu doorasho lagu aado waan aad aad u soo dhowaynaynaa insha allahu tacaalaa waad mahadsantihiin golaha shacabka ee soomaaliyeed iyo wakiilada ay doorteen oo labada aqal ku matala intaba waxaan mar labaad ugu baaqayaa in dalkan la daba qabto oo wax laisku ogyahay wax laisku ogyahay wax lagu dhistay haddana wax laisku ogyahay in wax lagu dhisto baan soo jeedinaynaa dhanka maamul goboleedka hirshabeelle ayaa iyaguna ku baaqay in si deg dega la isugu yimaado shir looga wada hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka kaa oo u dhexeeya madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya war-saxaafadeedka ka soo baxay hirshabeelle ayaa waxaa lagu sheegay in maamulkooda uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato shuruud la-aan kulan kasta oo lagu xalinayo masiirka dalka wasiirka madaxtooyada maamulka hirshabeelle xildhibaan cabdulaahi maxamed cadow ayaa warbaahinta u xaqiijiyey jiritaanka warkaasi lagu taageeray baaqi ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare marka hore baaqi uu soo jeediyey ama uu war-saxaafadeedka u sameeyey madaxweyne maxamed cabdiwaare markuu la tashtay kadib madaxweyne ku-xigeenka iyo golihiisa xukuumadda ayaa go-aan wada jira oo midaysan lagu gaarin oo war-saxaafadeedka soo baxo waxaan u malaynaynaa aqalka sare oo guddoomiyu yahay cabdi xaashi waa aqalka sare aqalka sarena wuxuu matalaa maamul goboleedyada maamul goboleedyada xuquuqdooda inuu u doodo matalaadooda inuu u doodo matalaadaas oo matalo ayaan ku ayidnay guddoomiyaha aqalka sare war-saxaafaedkii ka soo baxay maamul goboleedka hirshabelle marka talada waa la wada leeyahay cabdi xaashi waxaa keliya oo ka hadla waxaa weeye doorashaa nagu soo foolle nin walba ama saamileyda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe in ay ka wada tashtaan doorashada soo socota iyadoo loo dhan yahay siyaasad loo dhan yahay oo muwaafaq laysaga yahay oo kalsooni iyo transparency ay jirto ayaa la rabaa laakiin qol yar ama dad yar ama koox yar ma u malaynaya inaa siyaasadda soomaaliya maanta meesha ay maraysa aan u wada jeedno inay maamulan karaan annaga wax kale ma rabno hirshabeelle waxay mar walba u taagan tahay dib u heshisiin dhaba waxay u taagan tahay hormuud u tahay isu keenista shacabka soomaaliyeed oo runtii duruufaha adag maanta ku nool hadday noqon lahayd amni hadday noqon lahayd dhaqaale hadday noqon lahayd dhinac walba arrimo bulsho sida inta badan lala socdo maamul goboleedka hirshabeelle waxaa lagu tirinayay maamul goboleedyada xiriirka wanaagsan la lahaa dowladda federaalk ee soomaaliya marka loo eego maamulada puntland iyo jubbaland haddaba war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay madaxtooyada hirshabeelle ee lagu taageeray baaqa guddoomiyaha aqalka sare ma loo qaadan karaa mid maamulkaasi uu ka furtay federaalka uuna raacay labada maamul ee kale ee aanay isku wanaagsanayn villa soomaaliya waa kan mar kale wasiirka madaxtooyada hirshabeelle xildhibaan cabdulaahi cadow qof walba oo soomaaliya meel walba lagu joogo waa la garan karaa maanta xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe hirshabeelle waxaa lagu tirinaya dowladda dhexe ilaa haddana dowladda dhexe ayay xiriir la leedahay laakiin markay timaado arrin masiiri ah oo dastuuri ah xaq bay u leedahay sababtoo ah konstitutionka annaga aan leenahay oo qabyad ah ayaa dhigayo in la wada tashto aan wada tashanno aan wada hadalno aan heshiinno baaqa ay leedahay hirshabeelle waa kaah khilaafka nin walba si wuu arkaa khilaafka nin walba wuxuu arkaa anagu hirshabeelle khilaaf oo annaga aan ku mijaxaabinayno dowladda dhexe oo dowladdeena dhexa ah oo federaal ah dastuurka aan qaadana waa federaal federaalkaasna waxaad loo qaatay federaal wax kale maaha dowlad dhexe xoog badan oo maanta raas kamboni ilaa raas caseer xukumaysa ma hayno waa la wada ogyahay soomaaliya yaana been laysku sheegin waxaan waa laysku soo kabkabay kabkabidaas aan leenahayn weli maanta baahidii waa taagan tahay dastuurkan qabyadaha annagaa wada leh siyaasadaani ha loo dhammaado mucaarad iyo muxaafad dowlad goboleedyada waa dastuuri inay dowladda dhexa la fadhiisato wada hadlaan danta guudna laga wada shaqeeyo layskana daayana danta gaar ah dhinaca safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa iyana war ka soo saartay baaqii guddiga joogtada aqalka sare ee dalka ee lagu dalbanayay in dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyadu ay isugu yimaadaan shir deg deg ah si loo wada hadlo war-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda maraykanka ayaa waxaa lagu soo dhoweeyey hadalkaasi ka soo yeeray aqalka sare iyo qaar ka tirsan maamul goboleedyada dalka iyo saamileyda siyaasadda ee ku aadan wadahadal dhex mara dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada si waafaqsan dastuurka soomaaliya sidoo kale maraykanka ayaa madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada ugu baaqay inay muujiyaan hoggaan geesinimo leh iyagoo meel iska dhigaya kala duwanaanshaha si loogu heshiiyo hanaan doorasho ayaa la yidhi oo wakhtigeeda ku dhacda cabdilxafiid cabdisamad idaacadda ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho